waagaag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan iyo maalin wanaagsan qofnaba meesha uu isagu inaga dhegeysanayo dunida jacaladeeda barnaamijkan sidii hore ilaa galabta loosii xayeysiinaya amaad facebook iyo internetada ku arkayseen waxaanu waraysi dheer ku kala sheekeysan doonaa guddoomiyihii hore ee gobolka bari ee maamulka puntland mudane cabdisamed maxamed galan hadeerna ah guddoomiyaha kacdoonka puntland ama guddoomiyaha mucaaridka puntland qof laba siduu dhigo waraysigan waxaanu ku qaadaynaa madasha lixdan oo ah goob siyaasadda soomaalida inta badan lagu falanqeeyo oo lagu soo xidho dad siyaasadda soomaalida saameyn fara badan ku leh sidii aan horeba idinku ballan qaadnay waraysigii khadka taleefonka waxaa inoogu jira guddoomiyaha oo jecelahay marka hore inaad la soo dhaweysaan codkiisana aada maqli doontaan guddoomiye gallan waadna maqlaysaa madasha lixdan oo ay ku jiraan dadweyne fara badan oo soomaaliya gaar ahaanna u badan bajaaliyada aduu aad ka dhalatay oo gobolada puntland iyo dadka soomaaliyed kale waxaan ku leenahay marka hore madasha lixdan kusoo dhawow aad iyo aad baan u salaamaya waana mahadsantihiin waana dhowahay waa hagaag gudoomiye su-aalaha inaynu jecelnahay inaynu waktigana aada uga faa'idaysano annagoo kaaga mahad celinayna casuumadda aad naga qabasay inaan kugu wareysano madasha lixdan su-aasha ugu horeysa guud aan jecelahay adoo weliba soo gaagaaban inaan kuweydiya waxaa tahay xaaladda guud ee puntland ee xilligan lagu jiro adoo aada soo gaabinaya siday tahay xaaladda guud ee puntland bismillah alxamdulilah marka ugu horeysa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan salaamayaa si gaarana waxaan u salaamayaa nolosha sigisti iyo dhegeystayaasha haddeer ku jira oo onlineka ah dhammaantood waan salaamayaa xaaladda guud ee soomaaliya waa laga wada warhayaa xilli kala guur oo maanta waxaa la joogaa uu dhammaanayo sistamkii xukuumaddii hore ee mudane xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayay diyaargadowbaa waxaa loogu jiraa in loo guuro teran cusub oo hor leh soomaaliya arrintaas saameynteeday ku leedahay colaadaa jira deegaanada qeybtood ka socda deegaanada tan aanu joogno puntland waxay kamid tahay deegaanada soomaalida ah oo diyaargarowga ugu jirta sidii si wanaagsan oo ma garanaysaa dhammaystiran loogu guuri lahaa nidaam cusub isla markaana kama marna dhibaatooyinka iyo caqabadaha soomaaliya ka jira sida colaadaha oo kale waxaad la socotaan beryihii ugu dambeeyey colaadaha waxay ka jireen gobolka mudug oo ay wada degan yihiin beelo walaalo ah oo kasoo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug dhibaato badan iyo khasaaro fara badan oo halkaa ka dhacay waxaan odran karaa marka xaalad dhib badan oo u baahan taxadar iyo in caqliga saliimka iyo maskaxdu ay shaqayso baa lagu jiraa marka xaaladaha guud baan malaynayaa inay haddeer ugu dambeeyeen xogihii ugu dambeeyey soomaaliya ay hadda ku sugan tahay
aad baad mahadsan tahay su-aasha aan rabo inaan dib kuugu yar celiyo adiga taariikhdaada ama intii aad ahayd guddoomiyaha gobolka bari baan rabaa inaan wax yar ku xusuusiyo haddii caawa la yidhaahdo cabdisamed maxamed galan waa guddoomiyaha mucaaridka puntland horena u ahaan jiray guddoomiyaha gobolka bari reer bariga intan mucaaridnimada aan la gaarinba maxay kugu xusuusan karayaan dadka deegaanada gobolka bari kasoo jeeda wax waxqabada oo horumar leh ama wax dhibaato ah oo maamulkaaga khalad ka yimi oo lagu xusuusan karaya ma garanaysaa ina aad baa umahadsan tahay meelo badan iyo goobo badan baan kaga sheekeeyay taariikhihii aan soo maray intii aan shaqaynayay oo aan guddoomiyaha gobolka bari ahaa teramkii cabdiraxmaan faroole oo aan inta badan waktigiisii la qaatay iyo teramkan cabdiweli oo aan qeybtii hore la qaatay waxaan odran karaa waxa ugu badan iyo shaqada ugu badan oo maanta lagu xasuusan karo xilligii aan shaqaynaya waxaa kamid a waktiga aan kusoo beegnay wuxuu ahaa wakti arrimo badan iyo caqabado badan ay ka jireen gobolka bari waxaa kamid ahaa dagaallo sokeeye oo colaado ah oo ragaadiyey gobolka oo beelo wada dhashay oo gobolka degan uu dhex yaalay waxaa kale oo kamid ahaa burcadbadeedii oo dhib badan ku haysay deegaanka kan iyo geyiga kan waxaa kaloo sidoo kale jirtay argagixisada nimanka la yidhaahdo al-shabaabka oo dhib badan ku hayay deegaanka waxaa kaloo kamid ahaa tahriibta oo iyadana dhib badan ay ka jirtay oo soomaali badan ma garanaysaa sabab ay ugu noqotay inay ka tallaabaan dhulka gobolka bari laga xukumo dhibaato fara badanna ay ugu iman jirtay waxaan odhan karaa marka qeybna waxaan ilahi subxaana watacaala wuxuu iwaafajiyey oo aan sabab ugu noqday totaliba inaan mas-uulino oo ay meesha ka baxaan sida colaadihii sokeeye oo udhexeeya beelaha gobolka arrintaa waa ku guureysanay in aanu soo afjarno colaadaha arrintii burcadana meel fiican baanu gaarsiinay waxaan oran karaa waxaanu gaarsiinay numberkii ugu yaraa intii burcadda ahayd intii ay puntland jirtay numberkii ugu hooseeyey baanu gaarsiinay qaybo badan oo kamid a oo soo qabanay ma garanaysaa falal badan oo isku dayeen waa aanu fashilanay argagixisada al-shabaabkana waa laga wada warhayay dhibaato badan iyo dagaalo fara badan baanu wada marnay waxaan oran karnaa wixii ay la danacsanaayeen iyo dhagasi ay la danacsanaayeen dadka kan iyo gobolka kanbari ilaahay subxana watacaala inagu sabab nooga dhigay intoodii badnaa inaanu ka hortagno khasaaro badan way noo geysteen oo rag badan bay naga laayeen oo aniga oo guddoomiyaha gobolka laba saddex jeer bay iweerareen baabuurteeda miinay ku xireen guriga way igu soo weerareen staafkaygii iyo ciidankaygii qayb badan bay iga laayeen saasoy tahay haddana marnaba nagama aysan baajin ama nagama aysan hakin dagaalkii aanu kula jiray ilaa aanu ugu tagnay guryihii ay deganaayeen ilaa aanu rag iyo gabdho wixii la shaqeynaya aanu gacanta kusoo dhignay buurihii ay joogeen aanu ugu talagalnay oo aan dagaalka mararka qaarkood foolka fool anigu dagaalka uga qayb geli jiray anigu guddoomiyaha gobolka ah baan mararka qaarkood buuraha ay ciidanku joogaan intaan ugu tagno ciidanka si aanu u dhiirigelino anoo hubkayga iyo qoryahayga wata dagaalka wax ka geli jiray oo aanu nimanka halkaa kula diriri jiray marka taana guul fiican baanu ka gaarnay nimankii la oran jiray tahriisa ka shaqaynayay dhibaato badan baanu nimankaa isla marnay akhirkiina waa kaga guuleysanay qalabkii ay isticmaali jireen saxiimadihii iyo doonyihii yaryaraa iyo gaadiidkii ay wax ku guri jireen gacantaanu kaga tabanay iyagii qayb badan oo kamid a waa soo xerxirnay waa ay yaraatay laakiin mar walba dhibaato iska taagan oo geeska africa oo dhan ka jirtay ahayd dadka kan iska soo yaacaya oo faraha badan oo kumanaanka ah mana aanan awoodi karin walaalaheena etoobiya ka imanayay oo number aada u fara badan ahaa mana aanan celin karin meelaan ku hayn karnayna ma ay jirin mararka qaarkood waxaa dhici jirta gobolka bari inay isku soo gaaraan dad ku dhow toban kun oo qof oo etoobiya u dhashay oo dhammaantood raba inay tahriibaan xero lagu hayn karo male dib u daabilidoodu waa hawl badan tahay markaa dib u celishay dib haddana usoo noqonaya marka waxaanu aada ula diriray inaysan helin fursadda nimanka u facilitayd garaynaya oo kaxaynaya oo doonyaha iyo gaadiidka isugu rakibaya oo deegaanka kasoo jeeday inaanu iyaga la diriro iyaga ciqaabno qalabkooda iyo agabkoodana aanu gacanta kaga dhigno shaqo badan baa nooga qabsoontay marka waxaan oran karaa waxyaabahaasa kamid ah waxyaabihii ugu badnaa oo aanu kaga qeyb qaadanay waxaa kaloo kamid a intii aan joogay gobolka magaalada boosaaso oo ahayd magaalo burburkii aada loo degay oo wadooyinkooda aysan fiicnayn oo hanti badan oo dawladdu ay lahayd oo dhulkii hantidiina gurtada ahaa dad shacaba ay aada u deganaayeen iyadoo baahi badan loo qabay in laga faaidaysto waxaanu ku guuleysanay ama waxaan oran karaa waxaan noqday gudoomiyihii ugu horeeyey ee hantidaa dadku wadaageen oo sida brivatka loo isticmaalayay intoodii badnaa inaan dib usoo celino wadooyin badan oo xirnaa inaanu furno guryo badan oo si khaldan lagu wada dhisay inaanu duminno tusaale ahaan dhulka hadda dekeda la rabay in lagu ballaariyo waxaan ka dumiyey guryo gaaraya boqol iyo lixdan iyo shan guri oo qaybtood ay dabaqyo ahaayeen baanu ku guulaysanay iyadoo aan cidi ku dhiman cidi ku dhaawacnin inaanu dadkaa guryihii ka dumino ku qancino guryaha kan inay manaafacadsadeen laakiin dhulka kan dhul la wadaaga uu yahay dhulkii dekeda lagu ballaarin lahaana ay tahay mashaariicda haddeer dekeda la wado in la ballaariyo dhulkaa lagu ballaarinayo waa dhulkii aan anagu banaynay oo aan ku guulaysanay waxaa jira qaybo badan oo marka arrimahaasoo midana waxaa kamid ahaa dadkii soo barakacay oo deegaanka yimid inaanu ku guulaysano inaanu dhul siino oo aanu dib u dhis u samayno oo aanu dadkaa aanu dib u dejino oo la walaalayno dadkii ay usoo barakaceen oo ay u yimaadeen arrimo badan marka oo waxaan oran karaa noo qabsoomay baa jira arrimo badan oo nagu adkaaday oo noo qabsooni waayo aanu isku daynayna waa ay jireen aad baad mahadsan tahay guddoomiye aada waa fiican tahay inaad xusuustaada dadku waxay kuga xusuusan karayaan adiga laftaada ay dadku kaa maqlaan waxgaaj waxaa jira marka la maqlo magaca gallan guddoomiye gallan guddoomiyihii hore ee gobolka bari muddo badanna soo xukumayey lana soo sugeeyey cabdiweli caligaas iyo maamuladii ka horreeyeyba saameyn badan buu magaca kuleeyahy deegaanada soomaalida hadday noqoto dhinaca maamulka puntland oo dadka qaarkii ay kugu taageersan yihiin kacdoonka military ee aad weliba waddo iyo siyaasadeedba koonfurta soomaaliya ama dowladda federaalka habalhayn badan baad ku dhex leedahay dowladaha caalamka iyo dariskana habalhayn badan baad ku leedahay su-aasha marka aan doonaya inaan ku weydiiyo maadaama magacaaga uu noqday magac diray oo saameyn xoog la yeeshay marka galan la maqlo dadku waxay isweydiinayaan oo su-aal meesha ku jirta waxaad la soo shaqaysay dowladdii cabdiweli xiliyo gaaban baad la soo shaqaysay intii hore aad xilka haysay mar qura lagaama maqal inaad mucaarad tahay maalintii xilka lagaa qaaday iyo ayaamihii toddobaadadii ka dambeeyeyba waxaad bilowday inaad mucaarad noqotid waa maxay sababta ka dambaysa markii xilka lagaa qaaday baad mucaarad bilowday mise waxyaaba hore oo aad afka ka sheegi kara waa waktiga kuu saamaxada inaad ka hadashid
aad baa umahadsan tahay intaanan su-aasha ka jawaabin waxaan rabaa su-aashii hore inaan raaciyo waxqabadka waxaa kaloo kamid ahaayo aan marnaba aanan ilaawi karin gobolka bari waxa uu degmooyinkiisu u badnaayeen dhul rumuud area ah oo aan systemku gaari jirin oo aan xukuumadda iyo dawladdu aysan tegi jirin waxaanu ku guuleysanay dhulkaa inaanu tagno oo dadkii aanu la wadaagno noloshooda degmooyinkii ku yaalay dhulkaas oo dhanna aanu golihii deegaanka aanu ka dhisno waxaa kamid ahayd ufayn waxaa kamid ahayd qandala waxaa kamid ahayd balidhibil waxay ahayd dhul aan la tegi jirin golo deegaanna weligood aan laga samayn horena uga hirgelin waxaanu ku guulaysanay intaanu gobolka joognay dhammaantood inaanu golayaal deegaan aanu ka samayno oo waxay kamid waxyaabihii noo qabsoomay haddaan su-aashan dambe usoo noqdo waa sax waa su-aal la isweydiin karo qof kastana maskaxdiisa kusoo dhici karta gallan systemka markii uu ku jiray waxa uu ahaa nin muxaafid ah oo ma garanaysaa aan dawladda mucaaradin oo dawladda ceebaheeda aan sheegin ama xukuumadda ceebaheeda aan sheegin yaanan dawlad oran xukuumadda ceebaheeda aan sheegin buu ahaa maxaa keenay markii xilka laga qaaday gallan inuu mucaarad noqdo ceebo badan oo qarsoonaana uu banaanka soo dhigo jawaabtaas waa ay sahlan tahay aad bay u sahlan tahay marka ugu horeysa waxaan rabaa in xisa xusuusta dib loo yaro celiyo oo aniga markii xilka layga qaaday waxaan wareejiyey waxaa layga qaaday xilka sideed iyo labaatankii bishii may waxaanan xilka wareejiyey soddonkii bisha may baan wareejiyey laba maalmood keliya baa waxaan ku diyaariyey xil wareejinta waxaanan oran karaa aan isbasaanshe waxaan ahaa guddoomiyihii ugu xil wareejinta qurxoonaa xaflad ballaaran oo bulshada qaybaheedoo dhan ay kasoo qayb gashay baanu qabanay waxaanu kusoo bandhignay wixii noo qarsoomay iyo waxa qabyada naga ah annagoo maamulkii aanu xilka ku wareejiyeynana ka ballan qaadnay wax allaale wixii uu nooga baahdo inaanu la shaqeyno si qurux badan baanu xilkii u wareejinay kadibna anigu wadanka waa aan ka dhoofay saddexdii bishii june baan wadanka ka dhoofay markaan xilka wareejiyey saddex casho kadib baan wadanka ka dhoofay wadanka waa ka maqnaa muddaan ka maqnaa soo noqodkaygii aan wadanka kusoo noqday waxa ay noqotay january saddex kowdeedii baan waxaan kusoo noqday magaalada boosaaso shacabkaygii reer boosaasood oo ahaa shacab kalsooni badan aan ka kasbaday xiriir badan aanu yeelanay waxay waxay go-aansadeen inay isoo dhaweeyaan oo weliba ay iisoo dhaweeyaan sida ugu quruxda badan ee qof mas-uula loo soo dhaweeyo taana waxaan oran karaa guddoomiyihii ugu horreeyay puntland ee heer guddoomiye gobol gaarsiisan oo isagoo xilka ka degay marka uu wadanka kusoo noqday soo dhaweyn loo sameeyey baan ahaa arrintaa colaad bay gelisay xukuumaddii cabdiweli soo dhaweyntii shacabku ay banaanka usoo baxeen oo xitaa shaqaalihii dawladda saraakiishu ay ku jireen banaanka taagnaayeen arrintaa dhib badan bay abuurtay cabdiweli iyo xukuumaddiisana amar waxay ku bixiyeen soo dhaweyntaa in aan la samayn laiga joojiyo meediyihii ii yimina waa la xirxiray saraakiishii ii timina tilalkii baa laga wada qaaday arrintaa waxay na gelisay aad iyo aad bay nooga caraysiisay maxaa yeelay wax dembiyo aanu gallay ma aysan jirin dadkana soo dhaweynaya waa dadkii aanu u shaqaynay waa dadkii aanu u khidmayn jirnay waa dadkii aanu iyaga dartood riskiyada iyo qaraxyadu noogu dhaceen inayna soo dhaweeyaan xaq baanu ugu leenahay wax dhibaatana maanaan wadin mucaaradna maanaan ahayn shido kalena maanaan wadin hawsh waxaan oran karaa halkaasay ka bilaabatay kadibna waxaan xilliga aan kusoo beegnay waxa uu ahaa xilli dadku ay kacsan yihiin oo xukuumaddii cabdiweli dadku ay aad iyo aad uga tabanayeen waxqabad la-aan iyo cadaalad daro gaar ahaan gobolka bari oo ahaa gobolkii anigu aan barasaafka ka ahaan jiray odayaashoodii oo guddiya samaystay oo magacyo la baxay oo danwadaag iyo magacyo noocaas oo kale ah oo aada u kacsanna waa aan kusoo beegnay arrintaa hadday dhacday oo soo dhaweyntii isku dayeen inay carqaladeeyeen laakiin ku guulaysan kari waayeen magaaladii oo dhan ay banaanka usoo baxday soo dhaweyntii si qurux badan noogu dhacday halkaasaa waxaa ka bilaabatay deegaankii aan ka degay magaalada boosaaso inay shacabkii koox kooxii ku yimaadaan simadii ii yimaadaan dhaqankii nabadoonadii cuqaashii gabdhihii haweenkii dhalinyaradii saraakiishii kulligood qaybii tacsiyana tacsiyadaynaysa oo dhibaatada naloo geysay nooga tacsiyadaynaysa iyo qayb noo hambaliyeynaysa oo noogu hambaliyeynaysa rabitaanka shacabkuna rabaan iyo soo dhaweyntana loo sameeyey iyo dadku meeshay naga eegayaan shirar badan baanu dadkii la gallay aad baanu dadkii isu fahamnay waxaanu ku wada hadalnay dadkii xuquuqda faraha badan oo muuqata oo qeybtoodna horey u jirtay qaybtoodna ay samaysmatay in la wada doono oo si silmiya lagu wada doono cabdiweli waa uu ka maqnaa magaalada boosaaso waa uu ka maqnaa kismaayuu jiray madaxweyne ku-xigeenkaa joogay madaxweyne ku-xigeenkaa ii yeeray wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad tooyada iigu timaadid aniga iyo afar nin oo kale aan ugu tagnay anagoo shan ah waa u warranay wuxuu yidhi xaaladda ka warran oo xaaladda jirtaan uga warran dadku cabashadaasay qabaan waana wax la xallin karo annaguna waxaanu diyaar unahay inaanu idinla shaqayno oo aanu idinla xalino annagoo aan xil doonin laakiin mas-uuliyaddii odaynimo ku shaqaynayna madaxweyne ku-xigeenka way tifaahmay arrintaa uu soo dhaweeyey madaxweynuhu markuu yimi mar labaad buu dib iigu yeeray subax maalintuu yimi habeennimadeedii buu ii yeeray wuxuu igu yiri waxaan rabnaa inaanu kulano noo imo anigii madaxweyne ku-xigeenkaa nahay keligii miya ay rabtaano keligaa baan ku rabnaa oo u tiri aan khilaafkii marka ugu horreeyey anigii cabdiyo halkaas ka bilowday habeenkaa uu fahmi weynay waxaan kala hadlay dadku waxa ay ka cabanayaan iyo waxa jira cabdiweli marka arrintaa dhib bay ku noqotay khaladaad kale iyo fikrado khaldan iyo wax marka aniga aan ii muuqan baa isaga u muuqday hadalladu igula hadlay hadallo ma garanaysaa aan mas-uuliyadi ka muuqan bay ahay hadallo aada u taagtaagan baanu ku wada hadalay waxaanuna u sheegnay cabdiweli o haddaadan dadka rabitaankooda aadan oofin oo dadka rabitaankooda aadan ku shaqayn dee dadka kan xoog kuma haysatid dadka rabitaan bay kugu doorteen kalsooniday kaala noqonayaan puntlandna miisaanka ugu badan puntland gobol kale waa gobolkan aan hadeer aad joogto hadday tiro tahay hadday dhaqaalo tahay hadday istraatiijiya tahayba waa inaad mudmaan aad siisaa waxa khaldanna waa inaad saxdaa waxyaabaha khaldan qaybina waa kaa horreyso systemka kaa horreeyaa khalday iyo kuwii kasii horreeyay qaybna adigaa khalday labadaba maanta adaa lagaa rabaa dadkii adaa madaxweyneha inaan u saxdo annaguna waxaanu diyaar nahay inaanu kula shaqayno kula saxno arrinta cabdiweli waa ka deg weyday waxay ku noqotay wax uu la fikari waaye hadalla taagtaa ilaa aanu isla gaadhnay meelaha lagaa soo diray waa garanaya koonfur baa ka timi xaggaasaa ka timi magaranay hadallo aan magaranaysa laayiq ahayn baa markaa meeshii ka dhacay kadibna waxaanu kusoo kala tagnay geedkaa gaari karto ka gooso iyo geedkaa gaari karto ka gooso cara iyo dagaal baanu kusoo kala tagnay anigu dhibba uma arag soo kala tagnay aanu laba saddex maalin habeen aan ka aanu kulanay haddii kasoo wareegatay gurigii aan ka deganaa magaalada boosaaso galab casara anoo shir ka baxay ba waxa igu soo weeraray gaadiid madaxtooyada laga lahaa iyo gaadiid kale oo madaxtooyada ka amar qaadanayay oo xarumo kale oo ciidamada ay lahaayeen iyo ciidankii madaxtooyada oo ay hogaaminayaan ciidamadii madaxtooyada oo markaa ilaa labaatan gaari oo technica ku dhow iyo ciidan laba boqol aan ka yarayn recent ka badnayn anigana guriga waxaa ii joogay afar wiil oo aniga staff ii ah baa ii joogay gaadiid baa yaalay gaadiidkii xilligaan anigu shaqaynayay anigu aan barayfad ahaan u lahaa oo technical ahaa xerada guriga dhex yaalayn laba gaari oo kamid a gaarina waxa uu la shaqaynayay ciidanka buurta oo al-shabaabka la dirira baan u daayay oo haddaan shaqada ka tegay kalama aana noqon waxaan ku yidhi halkiisaa ha ka hawlgalo gaarina airportka boosaasuu ka shaqaynayay oo ciidamadii nimankii chinaiska ay kamanigi dhisayay uu staff gaara u ahaan jiray labada gaari anaa shaksiyan iska lahaa shaqada haddaan ka baxayna waa u daayay waxaan ku idhi ha shaqeeyay baabuur ii kiraysan oo aan dhaqaalo ka qaatana ma aysan ahayn haddaan soo noqday gawaaridii waa ay burbureen lama dayactirin dhibaato badan baa ku dhacday waxaan codsaday labadii gaari in lay keeno oo guriga laygu keeno labadii gaari waa lay keenay way furfurnaayeen qoryihii saaraana dhulkay yaaleen waa laga shaqaynayay galabta haddiina lasoo weeraray dhibaato badan baa dhacday raggii ila joogay qaybna waa la laayay qaybna waa la qaqabtay gaadiidkii guriga yaalayna waa lagala baxay iyo hantidii guriga taalla gurigiina waa la burburiyey sawiradiisa iyo de kulli waa wada aragteen oo waa waa ka wada dhergsanteen wax kalifi karina ma aanan garan karin mana suuroobin inay aniga gacanta igu dhigaan oo ilaahay subxana watacaala baa mahaddaa iska lahaa kadibna waxay noqotay marka inaan gurigii ka baxo oo aan meel kale aan dego oo ciidan fara badan aan urursado ciidan aada u fara badan baa iigu yimi oo markaa gurmed ahaa halkaasaan degay halkaasaan habeenkii joogay maalintii labaad joogay habeenkii ku xigayna magaalada waxaan kaga soo baxay xaaladaa colaadeed baan kaga soo baxay ilaa iyo waktigaasaan soo gaarnay haddaan banaanka u baxay dad fara badan oo cabasho fara badan qabay oo meel ay u irdhabaan la-aa oo meel ay magaranaysaan ka hadlaan waayey oo cadaadis fara badan waystay oo deegaanka oo dhan ka soo jeedo aan oran karo puntland oo dhan ka soo jeeda baa noogu yimi dhalinyaradii deegaanka ahayd oo dhan baa ciidama noqotay fursad fiican bay marka noqotay inaanu ciidamadii tababaro inaanu agad ciidan oo fiican aanu helno inay ganacsatadiina taageeraan inay jaaliyadihii dibadda jirayna taageeraan maantay waxaanu gaarnay alxamdulilah ciidan awood ahaan u dhigna ciidanka puntland inaanu isu keenno agab haddaysan ka wanaagsanayn puntland tay haysato ama u dhigna inaanu isu keenno kalsooni inaanu shacabkii ka kasbanno dagaaladii aanu gallay waxaa kamid aha dagaaladii aanu al-shabaab kaga saarnay gobolka bari gobolka bari mudday al-shabaab joogeen hadeer intii anigu aan shaqada ka tegay kadib bay gobolka dhinacan usoo gudbeen hadeer ma garanaysaa
gudoomiye waan usoo laabanaynaa
dhibaato Waa- aysan kadibna waxaan ku guulaysay inaanu ka saaro oo deegaankii o dhan aanu ka saarayno ciidankiina weli sidooday u joogaan waxa weye wax dhibaato ah oo ay geysteen ma jiraan dadka shacabkana ma waxyeelayn systemka iyo xukuumadda jirana ma aysan waxyeelayn weli waxaanu ku taagannahay eh, meeshii aanu joognay oo ahaa in puntland saxitaan bay u baahan tahay in la soxo oo cadaaladda dib loogu noqdo hagaag eh, gudoomiye aad baad ugu mahadsan tahay eh, sharaxaada dheer ee, eh, xiisay qaabkii mucaaridnimadaada iyo ah, taageerada faraha badan ee gobolada bariga kasoo jeeda inta badan aad ku heshay En, dadka qaarkii su-aal kale ayaa inta badan timaada meesha oo la isweydiinayo oo ah waxaa jira saraakiil kula mida adiga sida marka laga soo qaado oo kale corneelkii la oran jiray muxidiin ee dowladda puntland ama maamulka puntland ka cadhooday ee duleedka magaalada garowe tegay so lama odhan karayo een, culays badan adigu dowladda puntland kuma haysid markii muxidiin isagoo cadhooday oo afarta baabuur isagoo ciidan yar weliba wata oon ciidankaaga u dhigmin markiiba loo tegay ee dowladda federaalka iyo cumar cabdirashiid iyo dadku ay meesha uga wadeen so lama odhan karo adoo culays fara badanba kuma haysid dowladda puntland
Eh, aad baa umahadsan tahay su-aashaas jawaabteeda waa jawaab eh, aan malaynayo cid walba inay maanta dareemi karto maskaxdeeda ay keeni karto aniga iyo muxiyadiin waxaanu ku kala duwanayn muxiyadiin wuxuu ahaa sarkaal xil hayay oo shaqaynayay oo shaqadii laga joojiyo xilkii laga qaaday islamarkaana agabka uu haystay iyo qalabka uu haystay iyo ciidanka la joogo waxay ahayn ciidan dawladda u karamaysan qalabkuna waxay ahayn qalabkii dawladda gaadiidka iyo qalabka uu haysto qalabkii dawladda ahayn isaguna wuxuu ahaa sarkaal xil hayay taasaan horta ku kala duwannahay haddii xilka laga qaaday oo ay dhacday in xilka laga qaaday oo uu gadooday waxa uu bilaabay muxiidiin inuu isbaaro laamiga dhigto inay halkaa markaa ay dhibaata ka timaado waddadii kala xirmato inay dawladdu ciidan ku saarto ciidan marka ay ku saartayna uu banaanka u baxo oo een, ciidan ka xoog badan lagu saarayo xoogaa la durkiyey oo dhulkii laga durkiyey halkaa inay isku hor fadhiisteen taasaa markaa waxaa ka dhalatay inay kacaan dadkii deegaanka ahaa oo ay yidhahdaan colaadaas een, iyo dhiiggaa in la baajiyo oo la kala dhex galo een, ninkaas sarkaalka ah oo gadooday iyo systemka oo markaa xoog badan iyo ciidan fara badan ku saaray saasay ku timi ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid eh, oo marka laga yimaado ra-isul wasaaraha soomaaliya isagoo ah haddana ah nin kasoo jeeda deegaanka kan wuxuu u helay fursad isagoo puntland joogay isaga iyo ninka la yidhaahdo axmed madoobe inay arrintaa dhexdhexaadiyaan oo ay dhex galaan oo ay isu soo jiidaan eh, eh, labadii eh, ninuu ishayay cabdiweli iyo muxiyadiin iskuna dayeen saasi halkaa ku jiray inay ka saaraan annagu marka waxaanu kaga duwannahay eh, muxiyadiin wuxuu ahaa khilaafkiisu khilaaf shaksi ah oo waxa uu tabanayay wuxuu ahaa lacag baa iga maqan eh, xuquuq baa iga maqan xilka la iga qaaday xaq looguma laha in la iga qaado arrimo shaksiya oo private uu ka hadlayay lakin annaga waxaanu kaga duwannahay waxaanu ka hadlaynaa war puntland cadaalad daraa ka jirta puntland dulmi baa ka jira cabdiweli aniga inaanu wada hadallo oo labada iyada aanu ama telefoon ku wada hadallo ama isu nimaano waa wax aada u sahlan oo dhici karta oo een, qof iyo laba xitaa ay nadexdhexaadin karaan mas- ay suuro gelin karaan laakiin hawsha intaa waa ay ka weyn tahay een, jidgooyana anagu maanaan samaysan hub dawladdu leedahayna maanaan haysan ciidan dawladda u qaramaysanna maanaan haysan waa waa mahadsan tahay ka wada warhaysaan oo si walba faraha faraha ee bulshada ku kulaas oo dhan sawiradooda saaran awoodda iyo tayada iyo qalabka iyo qalabka iyo ragga aanu hayno ay lahaayeen saasay tahay haddana marna iskuma ammaandayin systemka jira inaanu burburino maxaa yeele waxaa kan muddaa la tabcayay muddaa la dhisayay muddaa la isu keenayay khaladaadku way noo muuqdaan laakiin dawladnimadii oo dhan in la waayo annagu aanu sabab u noqono diyaaru maanaan ahayn cid allaale ciddii isku dayday inaynu soo caadisan waxaanu diyaar u ahayn inaanu iska caadino marka waxaan rabaa inaa ila dareento idinkaan su-aashii ku celinaya dawladdu eh, xukuumadda cabdiweli waxaa loo xil saaray oo ay mandate u haysataa inay ka taliso puntland goboladeeda oo dhan iyo deegaanadeeda oo dhan gobolkii ugu ballaaraa ugu khayraadka badnaa cashuurta ugu badan ee ay kasoo baxaysay deegaanka ugu ballaaran ku fadhiya ugu istaraatiijisanaa waa gobolka aan joogo iska dhaaf een, dhulka aanu joogno oo reserve areaha iska dhaafe laamiga intii aanu anagu halkaa joogno cabdiweli ma marin waxaad dareemi kartaa culayska iyo miisaanka jira cabdiweli boosaaso mar buu yimi waxa uu ku yimi diyaarad waxa uu kaga noqday diyaarad inta gobolka bari ay ka taliso maanta annagaa gacanta ku hayna magaalada boosaaso inaanu tagnana waxa ay noo tahay wax aada u sahlan laakiin waxaanu ilaalinaynaa weli waanu xeerinaynaa warbal gacantiina yaysan ku burburin waxaad samaynaysaan waa intaasoo xal la helaa inta xal laga helayo ama laga quusanayo dhawra oo magaranaysaa dib u dhiga taasaa kala duwan aad ba umahadsantahay kama marnayn cafwan cafwan kama aysan marnayn cumar cabdirashiid ra-isul wasaaruhu inuu ila soo hadlay inuu
war soo noqonaya su-aasha adoo raalliya waxaa jira gudoomiye su-aalaha kale dadku inta badan ay isweydiiyaan marka la eego awoodaada military waxaad wadataa baabuur aada fara badan sida lagu arko faraha ay bulshada ku kulato sida aad carrabaatay ciidan aada u fara badan oo isku dirays leh oo isku dhaqan leh baabuur technica oo isku wada color ah dhaqaalo fara badan baa markaa dadku sheegaan inay dawladda federaalka soomaaliya ay kuga caawiso qaarkoodna ay sheegaan bay dhinaca etoobiya kasoo qaado arrintaa marka loo eego ciidamada adigu aada gacanta ku haysaad u talinaysid raashin fara badan kaa sugay waxa kaa sugaya waa ciidan diyaarsan qaab military ama qaab maamul marka loo eego marka la barbar dhigo ciidamada puntland oo inta badan ka cawda mushaar la-aan haddii aad aragto qaabka baabuurtooda u kala duwan yihiin oo qaab beeleed u dhisan haddaad aragto dareyska ciidamadooda xidhan yihiin oo aad mooddo inaan wax qaab military aana udhisnayn marka awooddaas oo dhamaysa dhaqaalaha dowladda federaalku siisa maaha iyo etoobiya
aad ba umahadsan tahay waa run dad badan oo makasa ama maangaaba su-aalahaas waxaa laga yaabaa inay tafsiirkaa khaldan inay qaataan oo markiiba ay la boodaan markay arkaan sida aad tilmaantay ciidanka kan tayadooda iyo tiradooda iyo agabka ay haystaan markay arkaan inay tafsiirka ay qaadanayaan tahay xukuumaddii jirtay iyo sistamkii jiray baa awoodi kari waayey niman jabhad ah muddada yaroo intaa la eegseebay arrintaasi ugu suura gashay waa sax waa wax la isweydiin karo arrintaa waxaan uga jawaabeynaa ummaddu hadday isku tashato waxaan rabaa inaa ila dareentaan hadday ummaddu isku tashato wax walba waa ay awoodi karaan gobolkan aanu degannahay oo aanu haddeer joognaa waa gobol khayraad fara badan ay yaalaan waxaad la socotaan waa gobolka ugu faraha badan oo khayraadka badda kasoo baxa soomaaliya oo dhan marka la isu geeyo khayraadka badda gobolka ugu badan oo uu ka yimaado waa gobolkan maydiga iyo fooxana gobolka ugu faraha badan uu ka yimaado gobolka kan inta kale waxay la wadaagtaa dadka kale iyo deegaanada kale soomaalida xoolaha nool iyo beeraha iyo kuwa kale la wadaagtaa waxaan rabaa marka tusaale yar inaa idin siiyo idinku bal waxaad qiimaysaan masalan tusaalaha ugu yaraan raba inaa idin siiyo raashinka ciidanku uu isticmaali karo oo ciidanka intaa leeg uu isticmaalayo waxaa ka sheekaysaan ka warrama hadduu raashinka intaa leeg ay isu qoondeeyeen oo ay qaateen inay ciidanka inta ay jiri doonaan ama ay jirayaan iyagu ay geeyaan oo gawaaridooda ku raraan oo bakhaaradooda ka raraan oo ciidanka u geeyaan ganacsato reer puntland waxaan rabaa inay la fahamtaan ganacsato reer puntlandna oo tiro aada u fara badana baa qorshe samaystay guddiye samaystay iyagaa waxay sameeyaan baahida raashinka ciidankaasi uu cuno oo weliba raashin aada u quality sarreeya oo raashin xaafadaha kuwa laga cuno ka sarreeya ah inay iyagu keenaan xoolaha nool oo ay ciidanku cunaan reer miyiga deegaanada aanu joogno joogabaa qoondaysta oo iyagaa keena markaanu dhowr casho joognaba waxaa yimaada gaari waaraada ama iska roga ah oo ay saaran yihiin ama tiro ariya ama laba tiro ariya ama waxaa yimaada waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban ama labaatan tulid oo geela niman wada inay keenaan waxaas xolana ma siino dana gaarna kama lihin waa dad iyagu isxilqaamay khudaarta aanu isticmaalno gabdhaha beeralayda ah ee deegaanka puntland degan gaar ahaan gobolkan oo kale beeraha ku yaalla gabdhaha haysta iyagaa qoondaystay waxaa laga yaabaa wiig walba watigan watigan waktigaan ka faaidaysanayna gudoomiye adoo raali waktigaan ka faaidaysanayna xiriirka federaalka iyo etoobiya adoo usoo noqonaya
waxay raalliga ahaw jaaliyadaha dibadda jooga oo tiro aada u badan oo aan awal urursanayn oo aan organizer ahayna waxaanu ku guulaysanay inaanu ururino guddiye u samayno qaaraan joogto ah oo bilo ah inay iska ururiyaan qaaraankaana ay kaga qayb qaataan ciidankan iyo jabaadatan taageeradeeda ay kaga qayb qaataan marka waxaan aaminsanahay awoodaha markii la kulmiyey oo laisu geeyey iyagaa waxay ka bateen federaalkan iyo etoobiyadana ka sheekaynayso hadday annaga waxna siin lahaayeen ama ay cid wax siinayaan waxa ay siin karaan waa mar bay wax siin karaan laakiin jaaliyadaha kan iyo xooga kan gudaha jooga oo la mideeyey waxaanu ku guulaysanay inay noqoto waxa aanu u baahan nahay wax ka badan inay bixin karaan aadna umahadsan tahay
waxaad leedahay marka dowladda federaalka etoobiya wax xiriir oo naga dhexeeya ma jiraan adigoo caddaynaya hadalka wax taageera gudbiisay wax taageera ah xiriir wuu jiraa xiriir cid walbaanu la leenahay do etoobiyaanu la leenahay federaalkaanu la leenahay danayaasha soomaaliyaanu la leenahay laakiin taageeraanu ka hadlayn wax taageera kama hadlo waa hagaag waxaan usoo noqonaynaa waxaa jiray dhowr ba- jeer ay taaliyadaadu xitaa qaarkood aad moodaa inay ka yara biyo diideen hesiisyada aad la gelayseen cabdiweli caligaasi dowl- weliba idin dhexdhexaadinayay ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid arrintaas xagee ku dambeysay ma arrin aad idinku qarsateen oo gaara qoladiina kacdoonka badbaadada puntland wada mise waa arrimo wixii aad ka wada hadasheen aad jaaliyadda adiga ku taageersan aad kala qayb qaadatay sidee xaalka waxaa ku maraya hadda
aada u mahadsan tahay annaga mar walba mabda iyagu waxa uu ahaa oo annaga noo ahaa ma garanaysaa meesha aanu ka duulayna waxa uu noo ahaa puntland hadeer waa system jira iyo dawlad dhisan wax badan oo wanaagaa lagu gaaray inaanu wanaaggaa sii kordhino oo systemka sii adkayno oo nidaamka iyo dawladnimada aanu adkayno mooye inaanan annaga aanan sabab u noqon puntland inaan ama wiiqno ama inaanu dawladnimadii gacantayada in lagu waayo horta taasa anaga mabda noo ahay wadahadalka xukuumadda cabdiweli oo uu cumar cabdirashiid arbitrationka ka ahaa way socdaan weli wax saldhigtay oo dhammaaday ma aha stagey soo martay meel fiican bay hadeer joogtaa laakiin ma oran karo waxay ku dhammaanaysaa sidii la rabay ama way fashilmaysaa ma raba inaan ka hor dhaco wadahadalladu way socdaan stagekii koowaad bay soo dhaafeen kii labaad bay soo dhaafeen wuxuun isfahanaa jira waxaanuna anagu mar walbana aanu ku talagelaynaa hadday timaado xitaa inaanu tanaasulno oo wax badan oo badan oo badan aanu annaga xagga iyaga aanu ka tanaasulno waxaanu ku tanaasulaynaa waxay noqonaysaa inaanu ilaalino midnimada dadka kan inaanu ilaalino dawladnimada la haysto inaanan cadowga anagu aanan sabab u noqon inaanu u baylihino jaanisyadii ay raadinayeen waxaanu rabnaa inaanu midnimadaana ilaalino dawladnimadana xoojino wixii dadku ay tabanayeen haddaan la wada helin in intiisa badan la helo maamaha carabi ah waxay ahayd laa yutraku kulluhu ma laa laa yutraku julluhu ma laa yutraku kulluhu marka taasaanu ku duulaynaa waxa ugu badan oo la heli karo oo wanaaga oo maqnaa oo xuquuq maqan iyo cadaalad darro maqnayd haddaanu inta la heli karo aanu keenno qayb kamidana ay suuroobi weydo maanta inay hirgasho waxaanu rabnaa inaanu ku bedelano midnimada iyo isku haynta dadka
sidee baad ugu bedelaneysaan haddii waxaan aad u dagaalameysaan aad ciidanka iyo dhaqaalaha iyo lacag badan timaado haddii aan waxbaba idaba suqidin odhanayn maxaad ku bedelanaysaa markaas inaad dagaal qaadid maaha ood gobolada bari aad u gacan ku qabatid
anaga hadeer gobolka bari waxaan odhan karaa gacanta iyadu ku jiraa gobolka bari xilligan hadeer la joogo sagaal jabhaddu toban bilood bay hadeer jirtaa tobankaa bilood oo jabhaddu jirtay gobolka bari maamul xukuumadda cabdiweli uu tago waxaa ka jirtay magaalada boosaaso inta kale annagaa joogna gobolku lix degmuu ka kooban yahay shanta degmoo kale annagaa joogna magaalada boosaaso oo iyadana magaalo ma garanaysaa xeeb ah oo magaalo ganacsi ah oo aanu ka gaabsanay in isku dhac uu yimaado oo ganacsigii uu burburo oo systemkii uu burburo aanu uga gaabsanay mooye inta kale annagaa joogna waxaan marka odhanayaa midnimadaanu ilaalinayna waxay tahay puntland waxba anu anagu tabanaynaa waxaanu tabanaynaa sistamyadii isbedbedelay oo soo maray awood qaysiga siyaasadeed qaabkay wax u dhigeen waxbaanu ka tabanaynaa cadaalad darro badan oo gaamurtayna waxbaanu ka tabanaynaa horumar la-aan badan oo jirana waxbaanu ka tabanaynaa anagu marka sixitaan baanu rabnaa ee burbur ma rabno waa awoodi karnaa maanta bari maaha inaanu puntland gacanta ku qabanaanu awoodi karnaa laakiin waxaa ka dhalan kara isku dhac baa ka iman kara waxaa ka dhalan kara dadku inay beelo u kala fadhiistaan oo nin walba tuuladiisa iyo magaaladiisa uu yidhaahdo anaa ka talinayo system gaara u samaysto waxaasoo dhan baa ka dhalan kara waxaanu rabnaa wixii la raadinayay hadduu boqol ahaa haddii la helo seventy five percent fifty plus haddii la helo wixii la raadinayay oo saxitaana oo cadaalada oo horumara haddii aanu sabab u noqono fifty plus waxaanu rabnaa inaanu tanaasulno inta dhiman waa mahadsan tahay guddoomiye rajayn silag baad ka qabtaa adoo aada soo gaabinaya in maamulka cabdiweli cali gaas iyo kooxihiina badbaadada puntland ama kacdoonka puntland aada guddoomiyaha u tahay in heshiiskuna la gaadho rajayn silag baad ka qabtaa
ay heshiiyaan miyaa tiri inaa heshiisaan
okay dowladda puntland su-aasha wax badan kama foga su-aasha hore ii weydiisay annagu haddeer haddaanu shuruudaha iyagii iyo qorshaha iyagii aanu ku adkaysano way adkaanaysaa inaanu heshiino shuruudaha iyagii haddaanu ku adkaysano oo aanu nidhaahno qodob walba kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa haddaan la qaban idinla heshiin mayno way adkaanaysaa heshiiskaas waxaana suuragala inuu hirgeli kari waayo laakiin waxaanu rabnaa hadday suuragal noqonayso sida aan haddeer ka hadlayay inaanu heshiis qaadano waa hadday suuragal noqon karto inaanu heshiis qaadano wixii dhinaa oo dadku raadinayeen intiisii badnaa haddii la helayo haddii la waayo marka heshiis ma imanayo haddii la waayo fiifty balas waxay dadku tabanayeen fiifty balas haddii la waayo heshiis ma imanayo waxaanuna ku qasbannahay rabitaanka shacabka inaanu ku shaqayno annagoo wax badan xerineyna haddana inaanu rabitaankooda aanu ku shaqayno oo ku qasbananayna aad baad guddoomiye umahadsantahay waxaan jeclahay inaan laba su-aalood oo aada u kookooban inaan ku weydiiyana waktiga ka faaidaysanana waktigaaga qaaligaana mar labaad kugu mahadnaqayna barnaamijkan si toosa wuxuu idinka imanaya waa madasha lixdan oo ah golaha ay siyaasadda soomaalida inta badan lagu falanqeeyo lagula soo dhaweeyo siyaasadda soomaalida barnaamijkan waxaa marti iigu ah caawa guddoomiyaha gobolka guddoomiyihii hore ee gobolka bari ahna guddoomiyaha mucaaradka puntland mudane cabdisamed maxamed galan su-aashaan jecel ku weydiiyo adigu baa aada iisoo gaabinaya xildhibaanadan hadda la dooranayo ee dowladda federaalka tegaya iyo aqalka sare si cadaalada ma udhacaysaa bay kula tahay haddii ay dhacdana xaggiina cadaalad daradii aad ula tirsanayseen waxna ka muuqdaan
aad ba umahadsan tahay horta way kala duwan yihiin aqalka sare waxaa gacanta loo geliyey oo gacanta ku haya madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ama stadyada laakiin aqalka hoose waxaa dib loogu soo celiyay dadkii shacabka marka tan aqalka hoose iyada waxaan oran karaa sidii ugu quruxda badnayd oo la samayn karay bay ku socotaa in koob iyo konton qof oo bulshada qaybaheeda kala duwana ay soo xulaan qofka noqonaya xildhibaanka aqalka hoose arrintaa waxaan oran karaa waa arrin cadaaladda wax badan u dhow lama gaarin one man one vote lama gaarin laakiin waa iyadiioo la yareeyey waa dad codsidayaala oo mateli kara oo xaamilu sawd ah oo matali kara bulshadii gabdhihii baa maraya gacansadii baa maraysa culumadii baa maray nabadoonkii baa maray koob iyo konton qof isku dhafa taa waxaan oran karaa sidii ugu quruxda badnayd bay u socotaa tan aqalka sare oo golaha sanadka iyo senatarada maadaama maamul goboleedada gacanta loo geliyay madaxweyneyaashooda waxaan aaminsanahay way kasoo noqonaysaa cadaalad darana way kasoo noqonaysaa khaladaadna wuu kasoo noqonaya maadaama ay ku tagrifalayaan qof gacanta loo geliyay oo aysan ahayn awood laga tashanayo oo baahsan oo ma garanaysaa bulshadii taladeedii dib loogu celiyo aysan ahayn cadaalad darra way ka imanaysaa baan qabaa taana intaasan ka hay
waxaa jira guddoomiye asaaskii puntland waa su-aal aada u gaaban oo jeclay adiguna inaad iisoo gaabisid puntland qaabkii loo aasaasayo waxay ahayd in lag in maadaama dowladdii dhexe ee soomaaliya ay meesha ka baxday lagaga badbaado dhibaatooyinka ka dhalan karaya dadka kala wada ujeedooyinka ah ee dhulka isugu imanaya qaabka loo dhisay puntland qaabkaas u ahaa waxaana isugu tegay beelo walaala ah oo deegaanka wada dega haddii aan carabka si toosa kugu dhufto maamulka beesha layihaha reer khaatimo ama maamulka khaatimo la magac baxay sidoo kalena beesha iyaguna gobolada bari ee aad hadda sheeganayso gaar ahaan qaarkood kula dega oo iyaguna la baxay dowlad goboleed ay samaysteen oo loogu magacdaray waqooyi bari inna wax xidhiir ma leedihiin haddaad xidhiir wada leedihiin xidhiirkeena xagguu maraya haddaydaan wada lahayn mustaqbalkiina siyaasadeed muxuu noqonaya
aad baa umahadsan tahay horta anagu cid walba oo soomaaliyeed xiriir waa la leenahay dhammaan qaybaha kala duwan ee soomaalida xiriir waanu leenahay waxaana laga yaabaa mararka qaarkood dana badan inayna kala galaan oo aanu u baahano xogo badan inaanu isweydaarsano laakiin wuu kala duwan yahay xiriir in la samaysto iyo in la wada shaqeeyo laba macnay kala leedahay xiriir soomaalidao dhan waanu la leenahay cid kasta oo puntland deegaan ahaan ama isir ahaan ama sistem ahaan ka tirsanayd ama hadda ka tirsanna waa la leenahay laakiin wada shaqayn hadeer cid aanu la leenahay oo jabhadaha ka sanqarisaya ma jiraan
wagaag waxaan usoo dhabanaynaa su-aasha aan jeclayay inaan dadku iyaguna laftooda ilaa toddobaadyada lasoo dhaafay la isweydiinayo dagaal baa ka socda gobolka mudug dagaalkaa dadka qaarkii waxay ugu yeedheen waa dagaal beeleed dagaal udhexeeya laba beelood oo walaala ah oo wada dega gobolka mudug waqooyiga iyo koonfurta dadka qaarkiina waxa u yeedhaan waa dagaal udhexeeya maamulka puntland iyo maamulka galmudug si kastaba ha loo dhigo laakiin dadka carabka sida miidiyaha ama saxaafadda soomaaliyeed laga arkayo waa dagaal udhexeeya labada dad ee wada dega deegaanka magaalada gaalkacyo dadka qaarkood waxay sheegeen in ciidamadooda dagaalkaa ka qayb galeen arrintaas sideed u aragta adigu
oo mahadsan tahay arrintaas su-aalahaas aad baa naloo weydiinayay saddex maalin ka hor baan malaynayaa waxaan ka hadlay idaacadda simba anoo aad u cadaynaya oo dad badan oo saas loo khalday oo qaytood laga dhaadhiciyey ciidamadii gallan iyo jabhadiiba waxay ka qayb galeen dagaalada inaanu halkaa ku cadaynay hadeerna fursad fiican bay noo tahay waxaan rabnaa inaanu arrintaa cadayno aragtida aanu marka ka qabnaa waxa ay tahay soomaali waxa weeye maanta waxay u baahan tahay in laisu geeyo laisu ururiyo in la kala kaxeeyo uma baahna xabad la rido iyo rasaas la ridona soomaali laguma midayn karo beel maanta beel kale caburin karta oo awood kuma quunin kartaana ma jirto reer maanta deegaan ay deganaayeen inta laga raro reer kale u degi karaana ma jirto horta arrimahaasoo dhan khibrad badan baa laga yeeshay oo laysku baaba-ay soomaalina si fiican bay isu baratay maanta waxaa la rabaa in soomaali laisu ururiyo caalamkii oo dhan daasi caalamkay daadsan yihiin gabdhahoodibaa cidla waran dadkoodi maatadaabaa cidla waran maanta uma baahna qaxid kale oo soomaali la qaxiyo uma baahna taa waxaanu waa cambaaraynaynaa dagaalka halkaa ka socda beelaha walaalaha oo wada degan oo qarni ka qarni deganaa deganaana doono hadduu ilaahay mana waxaan rabnaa inuu caqliga saxani shaqeeyo dagaal kasta oo idin dhex mara ama beel ahaan ha laydinku soo gurmado ama maamul ahaan ha laydinku soo gurmo laydinku soo gurmadee dhibaatadu waxa ay oolaysaa waa guryihiina khasaaraduna idinka idinku dhacaysaa ninka idin soo gurmada hadduu beel idinku soo gurmado hadduu siisam idinku soo gurmadayba dib uu unoqonayaa laakiin dhibaatada waxa ay oolaysaa waa dadkiina walaalaha ah isu adkiga ah xididka isu ah dhinac walba aan ma garanaysa aan ku kala tegi karin weye waxaan odhanayaa caqliga saliimka ee maskaxda saxani ha shaqayso dadka walaalaha ahna waxaanu leenahay ilaahay laabtooda burcad ha isu mariyo intii ku dhimatayna allaha unaxariistaanu leenahay inta dhaawactayna allaha caafiyo dib dambena yaysan khasaaro dambe iyo dhibaato dambe halkaasi yaysan ka dhicin baanu leenahay mana aaminsanin arrintaas in lasii buunbuuniyo in la gurmado oo dhinacyada laga gurmado dadka been loo sheego la yidhaahdo sagaashan iyo kowdii bay ku noqotay soomaaliya ee waxaad samaynaysaa wixii koonfur xaggaa jiraana magac beeleeda kusoo gurmade wixii waqooyi bari xagga soo jiraana magac beeleeda kusoo gurmade arrinta oo marin habaabin soomaali dib uma noqonayso development iyo horumar baa la rabaa hadeer in emergency iyo xaalado degdega iyo dhibaato dib loogu celiyo soomaali ma rabno cid isu gurmanaysa oo maanta qabiil isugu gurmanaysaana ma jirto annagu waa laga yaabaa annagoo odayaala haddaanu gaalkacyo tegeyna waxaanu tegaynaa annagoo odayaala oo waxgaraba oo dadka dhexdhexaadinayna waa laga yaabaa laakiin absolutely inay dhacdo annagoo ciidana oo qoryo wadana oo beel beelaha soomaaliyeed kamida duulaan ku ah inaanu tagno gaalkacyo inaanu tagno dhahar inaanu tagno baran inaanu tagno meelo kaloo xuduuda inaanu tagno ma dhacayso horena uma dhicin hadeerna uma dhacayso because waxaanuba u abuuranay inaanu cadaalad raadino inaanu dulmiga ka hortagno inaanu colaada gaamurtay ee dadka la dhex dhigay inaanu soo abjirro baanuba u samaysannahay aadna oo mahadsantihin
waa hagaag aad baad umahadsantay guddoomiye gallan waa hagaag ba dhegeystayaal barnaamijkan waxaa igala qayb galay ama wareysiga dheer ee xasaasiga ee meelo dhinacyo fara badan taabanaya aanu la yeelanay guddoomiyihii hore ee gobolka bari hadeerna ah guddoomiyaha mucaaridka ama ururka la magacbaxay badbaadada puntland oo hogaaminayo guddoomiye cabdisamed maxamed galan waxaadna ka dhegeysanaysaan madasha madasha lixdanka barnaamijkana waxaa si fudud noogu fududeeyey weliba aad noogu soo dhaweeyey in aanu waraysigan ka qaadno waa guddoomiyaha madasha asadna iyo balaki sidoo kale waxaan aada ugu mahadnaqayaa afhayeenka jaaliyadda gobolada bari fikriye cali xaaji siciid dhammaantiin waa anigoo cabdi aar cabdiya waxaan idin kaga tegayaa salaanta islaamka guddoomiye aad baad umahadsantahay aada iyo aad ba umahadsantihin asalaamu calaykum